munaasabadan sida rasmiga loogu daahfurayey faraca jaamacadda islaamiga ee umays maamul goboleedka hombaasa ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin uu horkaciyey wasiirka waxbarashada ee ismaamul goboleedka mombasa docor muraale kame abu yaasir docor leyla abubakar ku-xigeenka jansalaha jaamacadda tum iyo weliba sidoo kale madax ka socotay jaamacadda umma munaasabada ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo xeeldheerayaasha dhinaca waxbarashada ee gobolkani xeebta tutafanikiwa tutakapokuwa tunahakikisha kwamba watoto wetu wote tumewapeleka kwenye elimu. Huyu mtoto ameanguka kama hivi sasa, amemaliza form 4 na ametoka hapo. Mumeona for, eh, scholarship hizi zinazotolewa 75% na 50% na hizi zinatolewa kulingana na zile eh, grades eh, ambazo eh, mtoto amepata. Sisi at Gulf au Gulf Foundation tunakwenda even below, tutakuwa mpaka C+ bora tu uwe umepata admission ya university na hata below university watoto wa high school pia tunachukua, na tukichukua mtoto ambaye yuko high school tunamsomesha mpaka amalize first degree, bora tu yeye performance yake iwe ni nzuri.
hadallo ay munaasabadan furitaanka faraca jaamacadda umma ee mombasa ay ka jeediyeen martidii lagu marti qaaday ayaa waxay ugu baaqeen da-yarta mombasa inay xoojiyaan dhinaca waxbarashada Education ilianza hapa Mombasa region, watu walipokuja, elimu ilianzia huku. Sasa vipi inakuwa watoto wetu ndio hawawezi kufanya bidii na kuende, kujiendeleza kwenye hivi vyuo vikuu? Nataka kutoa um, example ya Technical University of Mombasa. Huwa mimi nasikitika sana kwa sababu mwanzo uh, first of all I also want to recognize the presence of Nawal from CUPS. Uh, the, that is the Kenya Universities and Colleges uh, Placement um, Services, which now they actually have someone placed at, um, at Huduma Center to cater for the people of the Mombasa region.
bismillahi raxmaan raxiim magacii waa dr xuseen cali cusmaan registrar academic affairs uma university waxaan ka shaqaynaa jaamacad la dhaa uma university registrar academic affairs aan ka shaqaynaa jaamacad maanta waxaa noo faraxsan waxaa waaye waxaan ku fure faraca meesha mombasa aan ku fure jaamacadan waxaa koosas fara badana sida nursing oo kale education ilo meesha kaasa laga hela waxaan rabnaa dadki meesha dadki reerkeena meeshan degan dadka soomaaliya meeshagan injaa ardayd meesha likeeno hadda maanta meeshaan joognay dadka soo imaanay wasiirka waxbarashada ee ismaamul goboleedka mombasa docor muraale kame abu yaasir oo halkani ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay tani fursad u tahay dadka ku nool ismaamul goboleedka mombasa islamarkaana waxa uu ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan jaamacaddan islaamiga umma university jameni imecheza rol kubwa sana katika watoto wetu jameni tuishikeni hii university hussein and al akha abdulatif al akh fauzi ndugu yangu Abdusamad na ndugu yangu Mwanatumu, tafadhali, ofisi yangu iko open. The courses you have I'm very sure by Tuesday we have a meeting with His Excellency and I have talked to my CS to join me on that meeting. At least we have offer or bursary for this university. Hatuwezi tukaiacha tu university we hivi na tumejaliwa sisi hmm. mimi nawatakieni jameni kila la kheri sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa isla magaaladani mombasa madaxweynihii hore ee kenya uhuru kenyatta waxa uu si rasmiya ugu aqoonsaday jaamacadda umma inay ka mid noqoto jaamacadaha ay waxda sare ee waxbarashadu ay aqoonsan tahay islamarkaana waxa uu si rasmiya qalinka ugu duugay jaamacaddan inay noqoto jaamacadaha ay dowladdu ay aqoonsan tahay maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombasa